bismillahi raxmaan raxiim inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa maanta i ku geeriyooday magaalada muqdisho caasimada dowladda soomaaliyeed allah u naxariiste marxuum nuur siyaa xareed oo ahaa afhayarkii gobolka gedo allah u naxariisto waxaanu leenahay allah u naxariisto samir imaan allah ka siiyo intii uu ka dhintay iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer gadaba wuxuu ahaa mas-uul allah u naxariistaan leenahay taarikh nololeedkiisa wuxuu ahaa nin bulshada ku wanaagsan oo bulshada dabaacdeeda ku wanaagsan buu ahaa intaa hadda xilka uu hayeyna muddo yar bay ahayd oo lix bilood ah wuxuu soo maray laakiin guddoomiyaha degmada baraxa uu mar ahaan jiray marna wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada baral xaawo maamulo badan buu gacanta kusoo qabtay taariikhdu way xusaysaa ninkaas allah u naxariista inna lilahi wa inna ilah raajicuun si rabibaa timid xanuunkiisana waxaan umalaynana wadnaha inuu istaagay sida aan xogta ku haynaan hadda waxaan joogaa garbahaariiran joogaa sidaan xogta ku helayno waa gartay marka xanuun buu muqdisho u yimid mise arrimo kale u joogay
allah u naxariisto marxuumka sida aan xogta ku hayno oo kusoo sheegay aniga saxiibkii qaali oo ahaa sidaan xogta ku hayno waxa uu dhin waxa uu yimid caafimaad buu yimid caafimaad buu yimid ilaahay diisi bay ku noqotay waxaanu leenahay jannadii firdowsa adin lahageeyo caafimaad buu yimid